xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo weli wada dooda ku saabsan xeer hoosaadyada ay ku shaqayn doonaan ayaa waxaa dhinaca kale ku kala duwan yihiin wadiiqada loo marayo ansixinta xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo magacaabay ra-iisul wasaare saacid xildhibaanada qaarkood ayaa qaba inaan waxba la ansixin karaynin ilaa lasoo dhammaystiro golaha wasiirada halka kuwo kalena ay qabaan in tobanka wasiir marka hore uu baarlamaanka ansixiyo kala duwanaanshahan ayaa dib u dhac weyn ku ah xukuumadda ra-iisul wasaare saacid oo tan iyo markii lasoo dhisay ku guulaysan lah inay barnaamijkeeda hor keento baarlamaanka warbixintan magaalada muqdisho waxaa goor dhoweyd nooga soo diray waryaha v o eda xasan kaafi qoyste
iyadoo dhowaan lagu wado in baarlamanka la hor keeno barnaamijka shaqo ee xukuumadda uu soo unkay ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon ayaa dhinaca kale waxaa soo ifbaxaya guuxoosaad iyo aragtiyo kala duwan ay xildhibaanada baarlamanku ka qabaan wadiiqada loo marayo ansixinta qorsho howleedka xukuumadda cusub ee soomaaliya maxamed cumar maxamuud waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamanka soomaaliya waxaana uu v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan ansixinta barnaamijka shaqo ee xukuumadda waxaana haboon in xukuumadda lasoo dhammaystiro waayo sidaa la socotaan xukuumadda waxay ka koobantahay toban wasiir sida haddana qorshaysan ilaa toban wasiir ku-xigeen iyo iyo dhowr wasiiro dowle yaa mataqaanaa la filaya in la magacaabo marka halka wararka hadda ii sheegaya in dib loo dhigo ilaa laba tiradood kadib la magacaabay waxaan qabaa in si ay qanaacadna u timaado dheelitirna u timaado in aan wasiir dowlayaashaas iyo wasiir ku-xigeenada in la magacaabo oo hal mar la keeno baarlamaanka sidaasna lagu ansixiyo walaadii tobanka las maba loo baahno marka mar ansixinta ma looma baahno mar haddii la ansixiyo cod kalsooni la siiyo waxaa la samaysan karaa mataqaanaa ciddii doona loo magacaabi karaa wasiir ku-xigeenno oo mataqaanaa ayaga u arkaan marka waxaan qabaa si ay kalsamani u gasha xildhibaanada oo ka dhursugaya xukuumadda kana maqan in la dhammaystiro mataqana taasna aniga uma arko wax hadda dhib badan uma arko inay soo dhammaystiraan wasiirayaasha waa la yaqaanaa dadka si u kala haysa waa la yaqaanaa waa haystaan mataqaanaa soomaaliya waa istaqaanaa marka ayagoo dheelitir mar kastaba sameynaya haddana inay kusoo daraan aniga wax dhib uma arko sidoo kale xildhibaan maxamuud maxamed saysay oo ka tirsan baarlamanka soomaaliya ayaa qaba inaan loo baahnayn in lasoo dhammaystiro xukuumadda muhiimna ay tahay in la meel mariyo tobanka wasiir iyo qorsho howleedka ay xukuumadda ku shaqaynayso xukuumadda waa la keeni karaa tobanka wasiir baarlamaankana waa ansixinayaa waxaana u sababa maanta maanta baahida dalka ka jirta amniga dhaqaalihii intaas ayaa ka jirta inta kaleetana ra-iisul wasaaraha dib ayuu ka magacaabaa wax dhiba ay leedahana ma jirto waddankan waxau soo maray xukuumaddii cabdullaahi yuusuf oo boqol iyo saddex wasiir ahayd xukuumaddii cabdiweli maxamed cali gaas oo ahayd konton iyo koo wasiir marka wax dhiba kuma jirto maanta toban wasiir waxaa lagu baasigareeya baahida dalka ka jirto ra-iisul wasaaraha baahidiisana inta ay u qabato golaha wasiirada ama am ama ha noqoto wasiiru dawla ama ha noqoto wasiir ku-xoogaan inta loo baahdo ayaa loo magacaaba laakiin ma aha qasab haddii aan la keenin la ansixin maayo cid cod u helaysa ma jirto waa been xukuumadda cod ayaa loo helaa waana la ansixinaa tobanka wasiir xildhibaanada aaminsan inaan waxba la ansixin karin ilaa lasoo dhammaystiro dhismaha golaha xukuumadda ayaa waxaa ka mid a maxamed cabdi xayir maareeye oo sheegay in arrintaasi ay tahay qodob dastuuri ah oo loo baahan yahay in sida uu yahay loogu dhaqmo soomaalidu sida ay hadda structurekeeda siyaasaddu u dhisan yahay iyo sida adduunku waa kala duwan yahay waxa weeye had iyo jeer waxaa la ansixiyaa adduunka waxa weeye barnaamijka weeye xukuumadda barnaamijkeeda ayaa la ansixiyaa laakiin soomaalidu maadaama ay duruuf adag ku jirto dibloheshiisiin ku jirto waxyaalo badan baa la fiiriyaa markaa qodobka dastuurka siduu u qoran yahay hadda dastuurka kumeelgaarkaa wuxuu u qoran yahay oo u dhawaaqayaa sidii xukuumad dhammaystiran oo ra'iisul wasaarihii wasiiradii wasiiru dawlayaashii iyo wasiira ku-xigeenadii u dhammaystiran yihiin in golaha la keenayo ayuu qodobku u qoran yahay sidaasaana xildhibaanada majoritygoodu qaba qodobka lixdan iyo sagaal iyo qodobka sagaashan iyo toddoba marka la isla akhriyo wuxuu muujinayaa in golaha baarlamaanka la hor keenayo xukuumad dhammaystiran fikirka uu qabo maxamed cabdi xayir maareeye ayaa waxaa ka soo horjeeda xildhibaanad maryan aweys jaamac oo iyadu taabacsan in iyadoo la eegayo maslaxadda shacabka iyo wakhtiga adag ee lagu jiro si degdega loo ansixiyo xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaare saacid runtii waxan waa wax runtii nagu cusub qaab ahaan soomaaliya waxay inta badan ay u badnayd xilliyadii kumeel gaarka tiro ka badan toban ama tiro ka badan labaatan maanta waxaa lasoo bandhigay in xukuumaddii toban wasiir lagu soo koobay ayagoo runtii dhinacyo badan ka fiiriyey markaan hadalladooda aan ka dhagaysanay oo markaas ay tahay runtii intixgelinteedii la siiyo aniga qaabka aan qabo waxay tahay inaan tobanka la fiirinin laakiin danta ummadda soomaaliyeed meesha ay ku jirto oo aan ku horumarin karno ama aan ku samata bixin karno ummadda soomaaliyeed oo xil wakhti dheer dhibaatooyin badan ku soo jiray in wax walba aan ka fiirino dhinaca wanaagga ku jirta oo aan annaga aan habaysan karno ugu dambayntii xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa xubnaha baarlamanka soomaaliya ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u ansixiyaan golaha ka kooban tobanka wasiir ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha iyo qorshe howleedkoodaba waxaana xubnahaasi ka mid ah daahir maxamed diirshe waxaan aaminsanahay in baarlamaanka ay waajib ku tahay inay ansixiyaan dowladda soomaaliyeed oo hadda la dhisay maadaama laga soo baxay burbur badan wakhtiyo badan dagaallo colaad dhibaato waxaan anugu qabaa inay mudan tahay inay soo dhoweeyaan inaan caqabad loo dhigin in la barooweeyo tobanka wasiir iyo xukuumadda ra-iisul wasaare saacid saas ayaan qabaa waana soo dhoweynayaa baarlamaankana waxaan kula talinayaa inay si weyn u ansixiyaan golaha wasiirada ee uu dhowaan soo magacaabay ra-iisul wasaare saacid ayaa noqonaya kuwii ugu tirada yaraa marka loo eego xukuumadihii iyaga ka horreeyey waxaana sidoo kale wasiiradani ay noqonayaan kuwii ugu horreeyey ay soomaali yeelato iyadoo ay jirto dowlad rasmi ah lagana baxay ku-meelgaarnimadii hase ahaatee waxqabadkooda shaqo ayaa ku xirnaan doona hadba sida ay kalsoonida uga helaan mudanayaasha baarlamanka kadib markii dhowaan la hor keeno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii aad joogto muqdisho waxaad laantaaf soomaaliga ee v o a ka dhagaysan kartaa mawjadaha efemyada kale ah raadiyo muqdisho sagaashan raadiyo kulmiye siddeed iyo siddeetan raadiyo jubba sagaal iyo sagaashan dhibic shan